faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan iyo dhahaantiiba dhegeystayaal meel walbood joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegaysanaysaanba halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megaartis ood naga maqal dhegaysataan dhegaystayaashana ku sugan cadaado iyo deegaanada u dhowdhow halka midyaaga caalamkuna ay naga maqlayaan aaladda tabinta tooska ee lefstreamka qodobada warka duhur ee maanta aan idinkugu hayno kuwooda ugu door karo dhegaystayaal waxaa ka mid ah maraakaa ka bilowday deegaanada haydu qaymaha ka dhacayaan ee ka tirsan gobolka mudug labadoon caan ka ah gobolka hiiraan oo eedayn u jeediyey madaxweyne ku-xigeynka maamulka hirshabelle dowladda soomaaliya oo ka hadashay duqaymaha ka dhacaya gobolka mudug gaari ay saaraayeen dad shacab ah oo lagu rasaaseeyey deegaano ka tirsan shabeellaha hoose diyaarado dagaal oo mar kale duqaymo ka fuliyey gobolka mudug ururka daacish oo la ogaaday inay dagaalamayaal ajaanib ah ay ku soo daadgurayaan soomaaliya qodobada ay ka wada hadlayaan waa qodobada ay ka wada hadli doonaan madaxweyne farmaajoha iyo madaxda dalka talyaaniga agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda soomaaliya oo goordhowis casilay qodobada caalamka eed warkeeda duhur ku maqli doontaa dhegaystayaal kuwa ugu doorkiroona waxaa ka mid ah qarax lala beegsaday goob lagu dhigayey koska bisha mawliid oo ka dhacaysay dalkaasi afghanistaan qodobada iyo kuwo kale ayaa dhegaystayaal idin haynaaya duhur wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada warka iyo hooyintaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegaysanaysaanba halkani waa raadyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megaartis warka maanta waxaa inoo soo saaray sharmaake waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah jila jaamac jile qodobadaad hore u maqasheen waa kuwa ugu doorkayoon waa kuwa ugu doorkaroon warkayaga duhur haatanna iyaga oo intaa ka faahfaahsan waxa uu barakac ka bilowday deegaanada ay duqaymaha ka dhacayeen maalmihii dambe ee ka tirsan gobolka mudug faahfaahin umuurta ku saabsan waxaa inoo haya sharmaake maxmed maxamuud
xaalad cabsi ah ayaa soo wajahday dadka reer guuraaga ee ku noolaa dhulka miyiga ee hoos yimaada degmada xardheer ee koonfurta gobolka mudug gaar ahaana deegaanada duqayntu ka dhacday ee cadale iyo miiro dadka ayaa cabsi badan ka qaba in waxyeela ka soo gaadho duqaynta diyaaradaha halka qaarkoodna ay ka cabsi qabaan in shabaabka u geystaan dhibaato iyagoo ku aydeenaya basaasnimo sida ka dhacday deegaano badan oo ka mida koonfurta soomaaliya inta badan dadkii ku noolaa nawaaxiga deegaanadan ayaa u hayaamay deegaano kale sida camaara ceelhuur iyo caad jaamac xuseen axmed oo ka mida dadka xoolodhaqatada ee ku nool nawaaxiga deegaanka cadale ayaa raadiyo cadaado uga warbixiyey xaaladda soo wajahday dadkii reemiyiga ee ku noolaa deegaanada la duqeeyey dadkaas badi waa ka qaxeen meeshaas badi dadku waa siyaabo kala duwana uga tageen qof xoolihii ka cararay qof ka lugeeyey qof ilmihii kala cararay halwada meel la duqeeyey waa dareemi kartaa sida aan loo joogi karin oo qof shacabahoo masaakiina ma joogi karaan waa garta marka dadkii reermiyiga xaggay qabteen wallahi meelo kala duwana dadka aadeen adugu meelaha ay ku gamba karta qof walba aaday dhul adugu buuraa oo dhul hawda iyo dhulkaas magaalooyinka sida camaaroo kale iyo wisil iyo ceelhuur iyo meelahaasa dad qofbasi u kala tageen oo xataa bawr lama adeegsan karo waa la lugayha dadku marka ma jirtaa wax shacab oo waxyeela soo gaadhay ilaa iyo hadda ma hayno wax shacab oo waxyaala soo gaartay ma hayno inkastoo meesha wixii wax ku noqday aan weli jawaab laga helin maxaa yeele lama lama tegi karo nawaashigii wuxuu ka dhaceen ilaa shalay ilaa maanta weli diyaaradu way dul joogaan ilaa haddaan kula hadlay inkastoo xaaladdu degan tahay deegaanadii duqayntu ka dhacday ee cadaley iyo miiro haddana weli waxaa jira cabsi laga qabo in mar kale duqayn ay geystaan diyaaradaha dagaalka oo weli dul heehaabaya hawada sare ee koonfurta gobolka mudug
diyaaradaha dagaal waa diyaarado dagaal ayaa mar kale waxa ay duqeymo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug diyaaradahan dagaalka ayaa waxa ay xalay duqeymo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug taasi oo ay dhibaatooyin badan ka dhaceen sida wararka qaar ay sheegayaan wararkaa waan usoo laaban doonaa dhegeystayaal balse marka hore aan jaleecna halkaa iyo dowladda soomaaliya waxa ay ka tiri duqeymahan ka dhacay gobolkani mudug war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada maraykanka ay weeraro ka geysteen islamarkaana ay ka fuliyeen fariisimo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano hoos taga degmada xaradheere ee gobolka mudug ciidamada qaranka oo taageero ka helaya ciidamada maraykanka ayaa waxa ay weeraro qorshaysan ka fuliyeen fariisimo al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka mudug goobta oo howlgalku ka dhacay ayaa waxa ay ka tirsanayd deegaan hoosta waxa ay ka tirsan tahay deegaanada hoostaga degmada xaradheere ee gobolkaasi mudug al-shabaab ayaa waxa ay saldhigyo ay ka abaabulaan weeraro ka dhan ah shacabka soomaaliyeed waxaa loogu geystay waxyeelo baahsan kaasi oo lagu kala dhantaalay qorshahooda guracan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wararkan ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli deegaanadaasi ay cabsi badan soo wajahday shacabka soomaaliyeed ee ku sugan islamarkaana qaar ka mid ah ay barakaceen deegaanadii ay ku sugnaayeen weerarkan ayaa waxaa ay sidoo kale ka dhaceen islamarkaana dhibaato lagu gaarsiiyey sida lagu sheegay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab mana jirto ayaa lagu yidhi warbixinta waxyeelo ka soo gaartay dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanada ay ka dhacday duqeymahaasi ururka daacish ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay dagaalamayaal ajaanib ah ay kusoo daadgureynayaan soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ururka daacish ay dagaalamayaal shisheeye ah ay kusoo daadgureynayaan deegaano badan oo ay degto soomaalidu islamarkaana ururka xooggiisa uu hadda ka howlgalo gobolada bari ee soomaaliya warbixinta qaramada midoobay ayaa waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday in daacish ay qorsheynayso inay dagaallo ka fuliso soomaaliya kuwa oo ay u adeegsanayso ajaanibta military ee haatan ay kusoo qulqulaya dalka soomaaliya kana imaanaya sida la sheegay dalalka ciraaq iyo syriya iyo meelo kale oo fara badan ururka daacish ayaa hadda sida muuqata waxa uu soo kordhinayaa ciidamada ku sugan soomaaliya ee dagaalama iyo sidoo kale inay weeraro ka fuliyaan soomaaliya balse qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay haatan ka yar tahay toban iyo labo waxauna si waa sanadkii hore uu ka yar yahay islamarkaana haatan uu intii hore kasii saa-iday maadaama ay haatan dagaalamayaal shisheeye ah ay soo galayaan soomaaliya ururka oo hadda khatar muuqata ku ah maamulka gobolka bari ee puntland ayaa lagu yidhi qoraalkan qaramada midoobay ay soo saartay waxa uu ka lifi karaa dhibaatooyin fara badan nabadoon caanka ahaa gobolka hiiraan ayaa waxaa weedayn u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle sida warbixintan uu ku eegayo bashiir cabdulle cusmaan wariyaheena gobolka hiiraan
nabadoon dacar xirsi nuur oo ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan ayaa ku eedeeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe inuu mas-uul ka yahay dhibaatada maamul ee ka jirta gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay og tahay in cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe inuu siyaasad qasan ka wado gobolka hiiraan waa la og yahay adduunyada dowladda soomaaliyana waa og tahay oo federaal ee dadka shacaba oo beledweyne ku noolna waa og yahay dadka dadkiisa ama soo xusho ama yacni dadka waxay keeneen annaga in maalinba saddex bilood mugii la joogaba niman waxba ka aqaanin gobolka in laloo keeno oo saddex kale muguu joogo laloo keeno oo saddex markuu joogaba laloo keeno ma aha daaqadaayna ma aha dantaynana ma aha ilaa ninku nin cusub maalinkii la arkaba ninku waxa loo baahan yahay inuu ama jaamacad soo maray ama dugsiga sooro soo maray waan ognahay madaxweynaha hirshabelle aqoon waa leeyahay dowlada uu soo shaqeeya waa badan uu soo shaqeeya annagu saasaan ognahay laakiin waxaa la yidhi nin wiil ku dhacay xumbada uu ka qabsadaa ha la yidhi waan ognahay hirshabelle hadday baaba'dana ninka baabiyo waa cali guulaawo hadday bilantana ninka bilow cali guulaawo waay marka maanta hiiraan waa waa waa waa qadsan yahay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabelle ayaa bilihii ugu dambeeyey isbedelo badan ku samaysay mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ee ka degmada beledweyne iyadoo qaarkood dadkii xilka laga qaaday ilaa iyo haatan aysan wareejinin madaxweynaha mugin la yidhaaha madaxweyne ku-xigeen ku leh iyo madaxweynuhu nimada la shaqeeya waayo laakiin waxaan ogaanay annagu ninka weligiis ma imaan inuu jumar ka maamulona cali guudlaawo waa dooyey inuu jumar ka maamulona waa dooyey annaguna markaas waxaan leynahay eedaas waxaan dusha ka saaraynaa haddaan heer hiiraan nooy dusha ka fuushaa waxay dusha ka fuushaa oon annagu ognahay marka wax lagoo soo xulaa war yaa idiin roon iyo yaa idiin daran lalama yidhaa annaga laakiin waxaa lala yidhaahaa ninkaasaan idiin soo magacaabay adiga laba bilood muguu joogana waxaa la yidhaahaa ka qaadeen midka kala geeya adduunyada caalamka niman niman wax aqaanin madaxweyne ma noqdo niman wax aqaanin madaxweynahana waxaa la tartamaa ama waa gobarnatooraha ama waa odayaasha dhaqanka ama waa yacni maxkamad mala gobol waxa uu baaq u jeediyey mas-uuliyiinta sarsare ee hirshabelle asigoo ugu baaqay in marka ay wax usoo magacaabayaan gobolka hiiraan ay la tashadaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada ku nool gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan radio cadaado beledweyne
mahadsanid bashiir cabdulle cismaan warkii duhur ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaayee ahaan markana dib ugu laabanoo faahfaahino ka soo baxaya duqaymo xalay ka dhacay koonfurta gobolka mudug mar kale waxaa eegaya sharmaake maxamed maxamuud
duqayntan ay fuliyeen diyaarado dagaal ayaa lala beegsaday saldhig al-shabaabka ku lahaayeen deegaanka miiroon oo u dhexeeya caad iyo degmada xaradheer ee koonfurta gobolka mudug dhawaaqa gantaalaha ay ridayeen diyaaradaha dagaalka ayaa laga maqlayey deegaano ka fog goobta wax ka dhaceen ilaa hadda ma jirto ciid si rasmiya u xaqiijin kadha khasaaraha ka dhashay duqaynta xalay dhinaca kale wararka aanu ka helayno deegaanka cadalay oo u dhexeeya camaara iyo ceelhuur ayaa sheegayeen halkaasi lagu gubay gaari nooca loo yaqaano tiyotaha kaasoo ay saarnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaana gebi ahaanba gubtay gaariga sida dadka deegaanka deegaanada camaara caad iyo ceelhur iyo deegaanada miyiga ee ku dhow ayaa tan iyo xale waxaa si weyn looga maqlayay guuxa diyaaradaha dagaalka kuwaasoo dul heehaabayay hawada sare ee deegaanadaasi dadka deegaanka camaara caad iyo ceelhur iyo dhulka miyiga ee hoos imaada ayaa cabsi badan ka qaba in waxyeele ka soo gaadho duqaynta diyaaradaha dagaalka ay ka fulinayaan deegaanadooda duqaynta xalay ee deegaanka miiro ayaa kusoo beegmaysay xili sagaaliyo tobankii bishan diyaarado dagaal ay duqayn ka fuliyeen deegaanka cadaley oo u dhexeeya camaara iyo caad waxaana duqayntaasi sheegtay dowladda maraykanka si kastaba ahaatee ma jirto ilaa hadda mas-uul ka tirsan maamulka galmudug oo ka hadlay duqaymaha diyaaradaha dagaalka ay ka wadaan koonfurta gobolka mudug
mahadsanid sharmaake halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megaartis warkii duhur ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha caalamkuna waxay nagala socdaan aaladda tabinta tooska ee lef streamka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalkaasi talyaaniga ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa dhigiisa dalkaasi talyaaniga iyo madax kale oo ka socota wadamo kale madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la filaya in gelinka dambe ee maanta oo arbaca ah inuu kulamo rasmi ah la yeesho jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi talyaaniga waxuuna kala hadli doonaa xaaladda ay ku nool yihiin iyo horumarka ay gaartay dowladda federaalka ee soomaaliya ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale madaxweynaha ayaa waxaa labaatan iyo labada bishan oo ku beegan maalinta berri ah waxaa lagu wadaa inuu kulamo la qaadan doono guddoomiyaha aqalka sare ee dalkaasi talyaaniga iyo weliba madax kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalkaasi maalinta ugu dambeysa ee booqashada madaxweyne farmaajo ee uu ku joogi doono dalkaasi talyaaniga ah ayaa waxa uu la kulmi doonaa xubno sarsare oo ka tirsan dalkaasi waxayna ka wada hadli doonaan arrimo fara badan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waxa uu sharaxaad kooban ka bixiyey kulanka madaxweynaha iyo madax waa kulanka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda dalka talyaaniga ay yeelan doonaan iyo waxyaabaha ay uga wada hadli doonaan waxauna ku yidhi mar uu warbaahinta la hadlay sidoo kaleeto madaxweynuhu waxa uu maalinta labaad ee booqashadiisa oo ah eh, bisha labiyo labaatankeeda uu eh, kowda iyo shan iyo toban daqiiqo uu qado la leeyahay madaxweynaha talyaaniga sergio eh, mattarella sidoo kale madaxweynuhu waxa uu afarta galabnimo eh, isla maalinta labaad ee booqashadiisa oo ah kow iyo labaatanka eh, bisha uu la kulmi doonaa eh, jaaliyadda soomaaliyeed eh, u timid inay aragto oo soo dhoweyso sidoo kale madaxweynuhu eh, maalinta ugu dambeysa booqashadiisa ee ah labiyo labaatanka bisha waxa uu la kulmi doonaa subaxnimada maalintaas eh, guddoomiyaha aqalka sare ee talyaaniga ee mud- ee gabadha la yidhaahdo maria elizabeta Eh, isla galabta maalintaas eh, bishu labiyo labaatanka tahay madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa eh, guddoomiyaha aqalka hoose eh, mudane roberto eh, fico halkaas oo eh, madaxweynuhu uu kusoo gebagabeyn doono booqashadiisa rasmiga ah ee saddexda maalmood qaadan doonta insha allahu ee uu ku joogo eh, dalka talyaaniga
warkii duhur ayaad la socotaan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waraadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis codkaadna maqlayseen wuxuu ahaa waa wasiirka arrimaha dibadda ah ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayey wadahadalka dhex mari doona madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda dalkaasi talyaaniga qodobo kale oo fara badan ayaa inoo soo socda balse markaan aan eegno dhanka iyo somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu shuruud adag ku xiray wadahadalka soomaaliya iyo somalilan ee la filayo inay dhacaan madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo kormeer ku marayay deegaanada bariha ee somalilan ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale muuse biixi ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan dhici doonin wadahadal ay galaan soomaaliya isagoo oo ku eedeeyey madax waa ku eedeeyey madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka been sheegeen somalilan waxa uu sidoo kale sheegay in madaxda dowladda soomaaliya ay warbixino dhibaato ku ah soomaaliya waa dhibaato ku ah somalilan ay u gudbiyeen golaha ammaanka ah ee qaramada midoobay inkastoo uusan si cad u sheegin warbixintaasi ku saabsan arrintaa uu ku hadlay iyo arrinta uu sheegay in ay ka dambeysay warbixinta laga gudbiyey sidoo kale waxa uu sheegay in tiro jeer dhowr waa tiro dhowr jeer ah ay fashilmeen wadahadallada la doonayo inay dhex maraan soomaaliya iyo somalilan waxa uuna madaxda soomaaliya ku eedeeyey in ay yihiin kuwa baajinaya wadahadalladaasi isagoo la hadlayo warbaahinta ayuu yidhi
somalilan dalkaa way ka sii adag tahay inamada xamare shalay jibciyadda kuluma ka dhaxaysa security councilka ka soo hadal qaadiyay soomaaliya ee lahaa waa in lala qabtaa waa goodoore waxaanu u sheegaynaa fawarqayntu maray ka dheer baanu u maraynaa ballanna waxaanu idinku qaadnay idinkoo yimaada annago xornimiyada ogolaata mooyaane inaynaa wada hadal wada hadal baad ka dhisa somalilan waddada tuka adag bay haysaa ma suurtoobayso soomaali baa laysu keenaya waanan ku tirnayaa kuma arkaayo ma aha somalilan mid indhaha laga qarin karo xuduudkii ingiriiska iyo afri oo ka tegay ingiriis oo dhumi ku dhisay baanu ku taaganahay waxaanu doonaynaa inaynu wadaag wada- wada hadal iyo nabad ku kala baxno inamada maanta xamalka talay iyo xukuumadda ka talay way la noqon weyday waa dhegaysateen afar cisho ka hor wuxuu kaga hadlay security councilka ninka u fadhiya farmaajo ah, security councilku weligeed ma dhicin waxsaa wada hadlaa ma nihin dad loo taliyo oo nin kale wuxuuda matalayo waanad ogeyn malaha wixii dalka ka dhacay ma tidhaahdeen haddaad og tahay kuwaan kunkii diyaaraddu laysay iyo kuwii aqladu ku dumeen ma ogid kuwii buuraha lagu laayay iyagoo aan waxba galabsanin
warkii duhur ayaad dhegaystayaal la socotaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee somalilan ayaa goordhow iscasilay naga raalli ahda dhegaystayaal haddaan horey idiin idhi waa soomaaliya waa maamulka somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maamulka somalilan ayaa iscasilay waxaa goordhow iscasilaadiisa ku dhawaaqay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan xuseen maxamed maxamuud agaasimaha ayaa wuxuu ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ee booqashada ku maraya deegaanada gobolka bariha ee somalilan shir jaraa-id oo maanta ku qabtay magaalada burco ayuu ku sheegay inuu iska casilay xilkii agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan kaasi oo uu sheegay inuu baneeyey jegadaasi sababaha iscasilaadiisa ayuu ku sheegay in cadaalad darro ay uu ka tirsanayo xukuumadda uu hogaamiyo muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waxaana maanta loo diiday inuu ka hadlo xaflad xarigga looga jarayay xabsi laga dhisayay magaalada burco ee somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi weli kama hadlin iscasilaada agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan iyo weliba sababaha ka dambeeyey in la joojiyo ka hadalka xafladda loo xarigga looga jarayay saldhigga magaalada burco ee somalilan warkii duhur ayaad dhegaystayaal la socotaan goordhow waxaan idiin haynaa warbixinadii caalamka balse markaan qadar yar oo adeega bulshada إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم hormuud telecom shirkaddii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo hal kale aan jirto lagu gaarin hormuudoo ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garaacdo halowna uu ku yidhaa hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexa soo hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom hal kale aan jirtoon lagu gaarin hormuud ee hooy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatuf kaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraagaasinti kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c blas hal kale aad jirto lagu gaarin hormuud oo oonkiiyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan hiilko hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadka hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haysto iyo hugul iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka kow loogana har isgaarsiin hormuud telecom
إليك ابتهالي وفيك الرجاء mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan weli warkii duhurna waan ku guda jirnaa qarax ismiidaamin ah ayaa lala beegsaday goob ay ku shirayeen culamaa'idiinka dalkaasi afghanistan waxaana sida la sheegay ku dhintay ugu yaraan afartan iyo saddex qof halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo saddex kale qaraxan ayaa ka dhacay magaalada kaabuul ee xarunta u ah dalkaasi afghanistan xilliga uu qaraxu dhacayay ayaa culamaudiinka dalkaasi waxa ay lahaayeen kudan kulan wadajir ah oo isugu yimaadeen goob aroosyada lagu qabanqaabiyo oo ku taalla magaalada kaabuul ee dalkaasi afghanistan culamaudiinkani qarax lala beegsaday ayaa waxa ay ku guda jireen xuska dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ka dhacaysay waddankaasi afghanistan waa qaraxii ugu dhimashada badnaa bilihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi afghanistan ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyo weliba waxyaabaha sababta u ahaa qaraxaasi guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanu intaa ayaan ku soo koobaynaa warkii duhurood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan meekartis dhegeystayaasha caalamku waxay nagala socdeen aaladda tabinta tooska ee life streamka ciddii warka iyagoo uu sheegay waxay dib uga daalacan kartaa halka aynu beejka ku leenahay ee w w dot radio cadaado dot com tan iyo kulantan dambe tan iyo kulanti dambe waa bahdii radio cadaado idin leh sidaa iyo nabadgelyo
dal burbursan iyo dad baaba'san yaa daba qaban kara laakiin ayagaa ka jeesta halka ay dantu ugu jirto kuma fahmin dastuuro waa xeer iyo qaanuun lagu heshiiyo kaasi oo qeexaya isla qaadashada fikir midaysan yacni haddii dastuurka dhexdeena aan ilaalin lahayn waxaan aaminsanahay in xalku sidan oo ka wacnaan lahaa oo muxuu dastuurka ka bedeli karaa dhibaatada dalka ka jirta wax badan oo weliba loo baahan yahay warka iyo bayaani waaba xalka nabadda iyo noloha dalkeenna oo dhan dastuur haa dastuur waa wadada kaliya ee lagu kala badbaado dalna uu ku dhisnaan karo dadna uu ku badbaadi karo weliba haddii la isla ilaaliyo oo lagu wada dhaqmo waa badbaadiyaha noolaha